saddexda bisha may sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta saxaafadda madaxa bannaan laakiin soomaaliya sanadkan waxaa loo dabaaldegayaa iyada oo ay weli wariyaasha la kulmayaan khataro dhinaca amniga ah kuwo kalena ay la kulmaan xarig halka qaarkoodna la dilo ururka isku-tagga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj ayaa waxay tilmaameen inay diiwaan geliyeen kiisas fara badan oo ka dhana saxafiyiinta sanadkii lasoo dhaafay oo keliya waxa uu ururku sheegayaa in xaaladda saxafiyiinta ka howlgala soomaaliya ay weli u muuqato inay khataro wajahayaan faarax cumar nuur oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta fesaj ayaa v o e da uga waramay xaaladda saxafiyiintu hadda ay ku shaqeeyaan booliiska soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen in saxaafadda ay kala dhexayso xiriir wanaagsan islamarkaana wada shaqaynta labada dhinac ay tahay mid aada u habboon afhayeenka booliiska soomaaliya gaashaanla sadiiq doodisha ayaa v o e da u sheegay in sanadihii ugu dambeeyay xiriirka saxaafadda kala dhexeeya uu yahay mid uu heerkiisu aada u sarreeyey maalintan weyn ee xorriyadda waa ugu mahad celinaynaa xorriyadda ee maalinta saxaafadda caalamiga ah waa ugu hambalyeynaynaa anoo ka hadlaya afka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee wada shaqayn iyo iskaashi iyo maxay ahayd garab istaag iyo wada shaqayn qurux badan ayaa nagala dhaqaysa guud ahaan baha saxaafadda gaar ahaan saxaafadda soomaaliyeed inta badan saxafiyiinta waxay ka cawdaan in booliisku ay xiraan iyagoon amar maxkamadeed wadan mararka qaar arrimahaasi booliisku ma joojinayaan
arrintaasi waxay u baahan tahay in si waadax ah oo hufan loo eego annaga taris ahaan ma jirto saxafi la iska xiro oo aan ognahay iyadoon waaran maxkamadeed loo haynin laakiin neyjarka ama dabiiciyan dembiga dhaca ayaa dembiyada qaar aysan u ogolaanaynin in waaran loo soo qaado waana awood ciidanka boliisku uu leeyahay qofka muwaadinka ah dembiyada waxaa jira fragrances ah ama waxaa la yidhaahdaa dembiyada gacanta lagula jiro uma baahna in waaran loo soo qaado haddaad waaran u doonato waxaa laga yaabaa in eedeysanihii aadan dib damba usii arag marka dembiyada noocaasoo kaleeta haddii ay yihiin boliisku awooday u leeyihiin ciidanka boliisku awooday u leeyahay in eedeysanaha la qabto maxkamaddana la horgeeyo laakiin dembiyo kale oo tacaddi ah oo dhaca oo aan waaran loo haysan oo aan ognahay ilaa xad ma jiraan ciddii dee haysa oo ka cabanaysana waxaan ka codsanayna inay la soo xiriiraan oo maxkamadaha awoodda u leh iyo xeerlaalinta u dacwoodaan si dee cadaaladda loo waafajiyo ciddii waxa ku samaysa aadan macalin cabdulaahi oo loo yaqaano aadaamo laba iyo soddonkii sane ee ugu dambeysay waxa uu ka shaqaynayay magaalada muqdisho hadda waa agaasimaha raadiyaha iyo telefishinka danan waxa uu tilmaamayaa in marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay sanadkan hadda soomaaliya ay saxaafadda uu yahay kii ugu mashaakilka yaraa ay wariyaashu shaqeeyaan wallaahi runtii aad baa waxaawaay maalinba maalinta ka dambaysa waxaad moodaa dadku tadawur bay sii gaarayaan horumar bay sii gaarayaan noloshii baa soo dhowaansa yacni sanadba sanadka uu ka dambeeya waxaad moodaa inay kasii fiican tahay markaan fiiriyo maanta saddexda meey oo loo dabaaldegayana waxaan dhihi karaa waxay ka mid tahay maalmahan ugu farxadda badannahay maalmahan ugu maxaan yihahda fiirada dheernahay maalmaha soo dhaweynteeda nagu weyntahay marka waa maalin aada u qiimo badan markaa dhinac walba aan ka eego meeqa sanaad muqdisho wariye ka ahayd ood ka shaqeynaysa muddo labaiyo soddon sano ayaan anigu wariye ka ahay magaalada muqdisho kana shaqeynaya qaybaha kala duwan haddii aanan lahayn jaraa'idka haddii aanan lahayn websaydyada haddii aanan lahayn idaacadaha iyo ugu dambeys hadda oo ah qaybta muuqaalka oo ah dhinaca telefishinada waa labaiyo soddon sano labaiyo soddonkaas sane xorriyadda hadalka soomaaliya sanadkan markaaad ku fiiriso koob iyo soddonkii sano hore lasoo dhaafay wax kala duwanaana ma jiraan aad buu u kala duwanya maxaa yeelay waxaad moodaa in saxafiyiintii aqoontooda sare loo sii qaaday tababaro badan ay qaateen oo maxaan ku yidhaahdaay aqoontii meeshii shalay ay joogta maanta ay kasii duwan tahay maalmaha kasii dambeyna waxaan rajaynayaa in ay kasii horumari doonaan soomaaliya oo ah dal ku yaala geeska afrika waxa uu ka mid yahay wadamada ku suntan kuwa ugu khatarta badan ay wariyaashu ka shaqeeyaan saxafiyiin badan ayaa lagu dilay halka kuwo kalena xarig loo geystay iyadoo sidoo kale la sheego in xorriyadda hadalku ay aada u kooban tahay cabdilcasiis barrow v o e muqdisho